in ka badan lix boqoloo kun oo ruux ayaa ka barakacay xaafadaha magaalada baladweyne kadib markii karkaarada uu jabsaday webiga shabeelle sidoo kale daadadka kasoo rogmada webiga shabeelle ayaa hakadgeliyay isku socodka gaadiidka iyo goobaha ganacsiga magaalada kuwaas oo qaarkood albaabada loo laabay gudoomiyaha degmada baladweyne cumar cismaan calasow ayaa reediyo beer looga warramay saameynta fataxaadan iyo tirada dadka ku barakacay magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan guud ahaan waxaa saameeyey biibaxo sidaad u jeedaan magaalada dhammaanteed waxaa go'doomiyey biyo xali ilaa habeen hore ilaa shalay ka yimid dhanka webiga ilaa iyo buuraha afarta xaafadood ee magaalada baladweynena waxay yihiin go'doon halka inta kalena nasiib u yeelatay inay baxaanna ay u baxeen dhanka buuraha xaafadaha kooshin iyo xaawataako dadkii ku noolaa inta badan way baxeen oo waxay u baxeen dhanka buuraha halka xaafadda howladaag iyo buundubeyna ay go'doon ku yihiin xaafadahoodii xaqiiqdii cabirka iyo xajmiga biyaha waxay ka ballaaran yihiin biyihii sanadihii hore meel aysan gaarin xaafadaha qaar ay weli ay gaarin biyaha marinada ugu muhiimsan oo ay ka mid tahay buundada nuurxabaad oo ka mid ah buundooyinka marinada ugu muhiimsan magaalada baladweynena biyaha ayaa ku dalboodaya oo dadku marinka ugu go'ay halka hadda aan taaganahnay meel u dhow buundalay liiqato oo iyadana ah marin kale ugu muhiimsan magaalada oo isku xirto guud ahaan magaaladana ayagana biyaha ay ku dalboodayaan oo ay cabsi laga qabo xitaa inay buundadu ay jabto dadku ka barakacay qiyaasaan waxaa lagu qiyaasayaa in ka badan lix boqoloo kun oo qoys waxayna deegaansadeen xareeraha iyo buuraha magaalada baladweyne ayuu u baahan xaqiiqdii gargaar deg deg ah ee ugu horreyso biyaha dhibicda roobka waxay kaga galaan oo ah bacyo iyo sidoo kale biyo dhaamin hadda aan joogno saacada ka hor waxaa daayay roob aad u xoogan oo xaqiiqdii cabsi kale oo sii dhaligay dadkaas deegaanka ah oo u barakacay bannaanka magaaladan waxay u baahan yihiin waxyaabaha aan sheegna ugu horreyso bacyahaas iyo biidhaamin waxaan leeyahay dhammaan reer baladweyne intii dadaal la samayn karo oo ay ugu horreyso wasaaradda beeraha iyo hay-adda faw iyo maamulka heer degmo iyo dhammaan bulshada ku nool magaalada baladweyne dadaal ayay way sameeyeen oo meelaha u badan cabsida laga qaba webiya way ku dadaaleen laakiin xaqiiqdii xajmiga imaaday iyo biyaha yimid waxay ka bad yihiin biyihii hore magaalada imaan jiray waxaan allagu baryaynaa insha allah inuu dadka dhibaatadan ka dulqaado aaddaa loo taxadiro waxaa hadda lasoo sheegayaa dhimasho ilaa laba qof ilaa laba qof xali ilaa maanta oo qaarkood biyaha ay waxyeelo ka soo gaartay marka waxaan dadka bulshada aan ugu baaqaynaa inay ka inay inay ka feejignaadaan ama ay ka dheeraadaan meelaha webiyada iyo meelaha xareeraha webiga sababtoo hadda lama kala garanayo webigi iyo iyo dhulkii caadi waa isla sameeyeen oo biyaha waa isla sameeyeen marka waxaan leenahay taxadiro inta badan shacabka magaalada baladweyne ayaa hore uga barakacay guryahooda waxaana fataxaadan ay noqonaysaa tii labaad ee ku dhufata magaalada muddo sannada gudaheeda